asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan dersigii aadaab almucalimiin iyo fadiilatu asheekh cazaam ballanteena waa inaan ka wada faa'iidaysanaa insha almowla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد وعين كسودة كتابك آداب المعلمين أبو عبد الله محمد بن سحنون وسكلها waxaynu ka qaadaynaa maanta baabka shanaad oo ah maa jaa fi lkhatimi wamaa yajibu fii dalika lilmucallim maa shay ayuu baab u yahay ama fasal uu yahay jaa'a ku yimi fi lkhatimi khatimitaanka qur-aanka la khatimaayo iyo wamaa shayga yajibu fii daalika lilmucallim arrintaas mucallimka uga waajibaysa oo qur-aanka markuu ilmuhu dhammeeyo ee uu khatimo iyo wixii ku soo arooray iyo macallinka xuquuqda uu yeelanaya markuu ilmuhu qur-aanka dhammeeyo uu sheekhu raxmatullaahi caleyh fasalkan uu caqitay marka haddii la soo dhoweeyo waa waxay u yaqaaneen soomaalidu qaalinta ay u yaqaaneen weeyaan qaalintaas ama xaqul khatmiga goormo ayuu yeelanayaa mucallimku goormose ayaanu yeelanahaynin taasuu sheekhu raxmatullaahi calayhi uu rabaa inuu inoo sheego waxyaaluhu sheegi doono waxaa ka mid ah qaalinta ama shayga xaqul khatmiga loo yaqaano qof kaste oo ilmo qur-aan u dhammeeyey maqadar go-an baa laga qaadayaa mise waxaa la rabaa in dadka lagu dhiso oo lagu saleeyo qofba awooddiisa oo masaa'ilku sheekhu raxmatullaahi calayhi uu sheegi doono ayay ka mid tahay waxaa masaa'ilka uu sheegi doono ka mid ah qur-aanka markii khatmigiisa wax lagu qaadanayo goorta la qaadanayo ayuu sheegi doonaa ma nisbi buu ku qaadanayaa mise qur-aanka oo dhan buu ku qaadanayaa ayuu sheegi doonaa wuxuu leeyahy sheekhu marka moxamed ibnu saxnuun isagoo su-aalihii caabihii saxnuun uu weydiiyey inoo sii wada wasa'altuhu waxaan weydiiyey aabbahay saxnuun mataa tajibu alkhatma khatmadu goormo ayay waajib noqonaysaa oo aabbaha iyo waalidka lagu yeelanayaa fa qaala wuxuu idhi idaa qaarabahaa markuu qur-aanka uu ku dhowaado khatimkiisa uu ku dhowaado ayay waajibaysaa wajaawasa uu dhaafo athuluthayni saddex meelood oo laba ahaan uu dhaafo markuu labaatan jus ka guddo macna ee uu qur-aanka inuu dhammeeyo ku dhow yahay xilliga maxaa waajib noqonaysa xaqul khatmigii ayaa waajib noqonaysa xagee laga qaadayaa ma waalka weligaa laga maalka weligaa laga qaadayaa ma maalka ilmaha laga qaadayaa oo masaa'il noo iman doona insha allahu tabaaraka wa tacaala fa sa'altuu waxaan weydiiyey can khatmati nisfi nisfi qur-aanka markii la dhameeyo khatmi ma la qaadanaya ama qaalin ma la qaadanayaa faqaala wuxuu yidhi saxnuun laa araa daalika yalsam arrinta noocaasa inay waajibayso uma arka aniga marka taas maxay khilaafsan tahay caadadii mashhuurka ahayd ee soomaalidu ay lahaan jireen khaalibkooda ayay khilaafsan tahayoo soomaalidu markii qolmaha qur-aanka uu shan iyo toban jus uu dhammeeyo qaalin baa laga qaadi jiray marka dambena qaalin kale ayaa laga qaadi jiray saasaa ahaan jirtay iyadoo laga yaabo meelaha qaarkood in soddonka jis markuu dhammeeyo uun qaalinta la qaato qaala saxnuun waxa uu yidhi walaa yalzamu ma laasimayso oo xaq uma yeelanayo mucallinku khatmatun khatmo ma yeelanayo hayra alqur'aani kulli laa nisfa walaa hulutha walaa rubca walaa yalzamu ma laasimayso khatmadu khatmatun khatma laasimayso hayra alqur'aani kulli qur'aanka oo dhan waxaan ahayn khatma kama laasimayso laa nisfa nisfi ka laasimi mayso walaa hulutha saddex meeloodoo meel ahaan hadduu qur-aanka dhammeeyana khatmo yeelan maayo walaa rubuca afar meeloodoo meel ahaan markuu qur-aanka dhammeeyana khatmo yeelan maayo ilaa an yatatawacuu bidaalika inay waalidka iyo awliyadu ay ku tatawacaan mooyaane haddii laakiin ay ku tatawacaan iyada culays ma leho dhibaato ma leh haddii laysla fahansan yahay oo waalidkan ay ku heshiiyeen ilmuhu markuu thuluth maraayana waxaa la siiya macalinka markuu rubuc dhaafana waxaa la siiyo markuu nisfi gaadhana waxaa la siiyo hadday ku heshiiyaan ay ku tatawacaan iyada culays ma laha marka waa tanay soomaalidu samayn jireen oo kale weeyaanoo inta badan macalimku wuxuu ahaan jiray shaksi mukarama ayuu ahaan jiray oo la karaameeyo oo la ixtiraamo towqiirin iyo weyneyn leh waxaana ku tiirsanaan jiray macalimku dadka waalidka ilmahooda wax u baraayo ay ku tiirsanaan jiray xiliyo kala duwan ayaanay wax siin jirin ee waxaa laga hadlayaa maxay tahay waa xagga laazimitaanka iyo waajibitaanka ee laga hadli maayo mucalimka xuquuq noocaasoo kala oo lagu karaamaynayo ma la siinayaa mise la siin maayo haddii la siinayo oo karaameyn loo siinayo iyada way iska bannaan tahay laakiin goormuu xaq u yeelanaya oo waajib waalidka saaran uu noqonayaa waa markuu ilmaha qur-aanka uu dhammeeyo ma waxaa la fiirinayaa qur-aanka inuu dhammeeyo mise waxaa la fiirinayaa qur-aanka inuu xifdiyo ayaa la fiirinaya waxay u khuduucaysaa taasi curfiga iyo caadada ayay u khuduucaysaa oo ilmahan mucalimku inuu qaalinta yeesho haddii curfigii caadadu ay tahay markii qur-aanka uu xifdiyo ilaa uu xifdiyo macalinku qur-aan macalinku qaalin ma yeelanayo haddii laakiin curfigii iyo caadadu ay tahay inuu qaato qaalinta hadduu qur-aanka dhammeeyaba markuu qur-aanka dhammeey muxuu yeelanayaa qaalintiisii ayuu yeelanayaa haddii markaa carfiga caadiga hadda la joogo aynu fiirino aqlabka madaarista qur-aanka lagu barto iyo dugsiyada qur-aanka lagu barto waxaa bood u ah oo ku qoran tabeelahooda waa meel lagu xifdiyo qur-aanka kariimka lagu xifdiyo weeyaan waalidiintuna markay geynayaan dugsiyada ilmahooda ay geynayaan waxay u geynayaan inay qur-aanka xifdiyaan ayay u geynayaan mucalimkuna wuxuu qabanayaa ardayga isagoo waalidka u sheegaya inuu ilmihiisa qur-aanka xifdisiinayo u sheegaya ayuu ilmaha qabanaya taa macnaheedu marka waxa weeyaan haddii qaalin la qaadanayo qaalinta markii la qaadanayo waxay mucalimiinta hadda joogta ay ku qaadan karaan markay ilmaha qur-aanka xifdisiiyaan ay ku qaadan karaan wixii tadawuca waa dheeri oo waa fadiilo waalidkuu samaynayo weeyaan laakiin haddii shuruud iyo see lagu kala baxaya ay noqoto qaabkaasaa lagu kala baxaya qaala moxamed wuxuu yidhi moxamed ibnu saxnuune waxadartu waxaan xaadiray lisaxnuun saxnuun baan xaadiray oo qaadiya oo qadaa ku xukumay bilkhatmati khatmadii qaalintii ku xukumay calaa rajuli nin ayuu ku xukumay oo way iskula yimaadeen markay iskula yimaadeen markaa saxnuun ninkan isw ninkan iyo macalinkan ishaystaa waxay ku doodeen shay bay ku doodeen oo waalidkii wuxuu ku dooday wuxuu dhahay aniga ilmahayga xuquuqdii laga rabay waxaan u siin jiray qaab shahriya ayaan u siin jiray maadaama qaab shahriya aan u siin jiray wixii xuquuqu igu lahaa mucalimkani wuu dhammaystay mucalimkina wuxuu ku dooday taasina baab gaaray ahayd qaalintuna maxay tahay waa baab gaara saxnuun markaa raxmatullaahi caleyh wuxuu dhahay curfiga beledkiina ad ii keenasaan curfiga beledkiina hadduu yahay mucalimka in waxoogaa la siiyo intuu qur-aanku socdo maalintuu qur-aanku dhammaadana qaalintiisa uu leeyahy qaalinta waa lagugu leeyahy haddii laakiin curfiguu yahay qofkii billa wax lagu siiyo inaanu qaalin lahayn curfigiinaasaad markaa ku maamulmasaan hadha waxaa dhacday markaa in mucalimkii uu noqday mucalim bishaa ku qaata hadhowna qaalinta qaata saasuu markaa ugu xukumay saxnuun raxmatullaahi calayhi qadiyadda mucalinka wuu ugu xukumay qaalin ugu xukumay wainamaa daalika arrinkaasina wuxuu ku baxayaa calaa qadri yusri rajuli wa cusri kolba ninku siduu hanti uu leeyahay iyo siduu faqiir uu yahay maanaa markii hanti laga qaadaayo oo qaalin laga qaadaayo oo mucalimiintu qaadanayaan macalimiinta waxaa laga rabaa inay u fiiriyaan qofkan qaalinta laga qaadayo iyo jeebadiisa inay fiiriyaan ayaa la rabaa hadduu markaa yahay qofkani qof xoola leh dee qofka xoolaha leh qadar fiican ha ka qaataan kan dhexdhexaadkaana in dhexdhexaada ha ka qaataan kan faqiirkae miskiinka ay qaadaan madhargahana in isaga uu kari karo ha ka qaataan laakiin waxaa jirta oo dhacda in badan oo marar badan dhacda inuu iski si looga qaado waalidka wixii matala khadmad ku saabsan isku si looga qaado marka nin faqiira oo laga yaabo ilmihiisa quutulyoomkooda inuu la dhacdhacayo iyo nin khaniya oo laga yaabo qaalin geela maanta laga rabaa haddii la yidhaahdo kun shilin uu jeebadda ka soo bixiyey inay ula mid tahay haddii isku boos la dhigo de ilmihii ilmo badani qur-aan ma dhigan doonaan ilmo badani qur-aan ma dhigan doonaan waana ta dhacdayo in badan oo ka mida ilmaha weliba gaar ahaan waddankan aan joogno soomaalida in badan oo ka midi ilmahooda qur-aan ma dhigtaan waxna ma akhriyaan waxna ma qoraan maxaa keenaya ninkii haddii uu qootulyoomkii la dhacdhacayo dugsigii iyo hawshiina ay wada qaali noqdaan oo lacago layska rabo hadha wuxuu isku dayayaa uun inuu ilmaha noloshooda uu ka adkaado isku dayaya waxbarashadoodii iyo qur-aan dhigistoodii iyo wixii kale oo dhanna meesha way ka baxayaan qur-aanka ilmaha in la baro oo ilmaha muslimiinta la barana muxuu ahaa waajib buu ahaa waajibkaasina markaa wuu dayacmayaa waxaa la rabaa marka in xal loo raadiyo ayaa la rabaa xalkuna waxa weeyaan sidaa fuqahadu ay sameeyeen oo ah in qofka lagula tacaamulo calaa qadri yusrihi wa cusrihi lagula tacaamulo ayaa wax soo dhoweyn karta oo qofkan kolba jeebadiisa iyo xaaladiisu siday tahay lagula tacaamulo wa qiila lahu waxaa lagu yidhi fasax ayuu sheekhu raxmatullaahi caleyhi meeshan ka hadlayaa mar kalena uu soo celin doonaaye wa qiila lahu waxaa lagu yidhi saxanuun oo la weydiiyey ataraa ma aragtaa lilmucallimi mucallimka ma u aragtaa saca inay u bannaan tahay fii idnihi inuu ogolaado lisibyaani caruurta alyowma wa naxwa maalin iyo wax la mida inuu fasaxo ma u bannaan tahay mucallimka fa qaala wuxuu yidhi saxnuun maa zaala daalika min camali innaas arrintaasi inay shaqada bili'aadanka ka mid tahayba may zuulin weligeed baas ahaan jirtay macnaha mucallimku maalin iyo labo inuu ilmaha fasaxo waa caadat nnaas weeyaan mithlu lyowmi wa bacdi maalin in la fasaxo ama maalin barhkeed in la fasaxo qofka waa biliaadan marka qofkan biliaadanka waxaa laga yaabaa in maalin baahi ku timaado in maalin mashquul ku yimaado marka dugsigu maalin iyo laba iyo wax la mid a inuu fasax noqdo iyada waa iska caadi ama maalin iyo laba wax ka badan soo maha walaa yajuusu lahu macalinka uma banaana an ya-dana lahu inuu fasaxo akhara min daalika maalin iyo laba iyo wax la mida ka badan inuu fasaxa ma u bannaana ilaa biidni aabaa'ihim kullihim ilaa inay waalidka oo dhane ogolaadaan ilmaha in la fasaxa mooyaane maxaa loogu diidaya oo macallinku sidaa inuu yeelo loogu diidaya liannahu macallinku ajiirun lahum waa shaqaale u shaqaynaya weeyaan markaa shaqaalaha kuu shaqaynayaa inuu maanta iska maqnaado oo berri iska maqnaado oo bil iska maqnaado oo idinkoona ku heshiino iska maqnaado ma u bannaan tahay uma bannaana uma bannaana matalan shirkada hadda jira oo kale shaqaynaya dad baa shaqaalo oo shaqaynaya soo ma maqaaxya maxaa ka shaqeeya dad shaqaale ayaa ka shaqeeya dadkaas shaqaalaha ka shaqeeya maalin iyo laba iyo maalin barhkeed iyo wax la mida waa iska caadi qofku inuu fasax qaato waa iska caadi ama intuu soo mashquulo maqnaan karo waa iska caadi waxay isla ogolyihiin dadku weeyaan oo qofka uu yar xanuunsaday ama matalan mashquula kusoo yar baxay arrinta noocaas oo kale marka inuu yar maqnaado waa wax iska caadi oo curfiga bilaadan ka mida weeyaan laakiin intaa intii ka badan maxay tahay waa wax laysku ogaan karo uun haddaan laysla ogolayn qofku keligiis ma fasixi karo kadaalika mucallimka dugsiga hayana isagana uma bannaana inuu ilmaha yidhaahdo biliya labaan fasaxay waalidkiina aanu ogolayn ma banaana ma banaana ninka shaqaale u yahay ilmahooda inuu wax u dhigo ayuu wax ku qaataa ilmahooda maadaamuu wax ku qaato waxaa la rabaa inay waalidka iyo isagu ay isla ogol yihiin ayaa la rabaa oo midaanay macalimiintu dareensanayn weeyaan oo mucallimka dugsiga haya xilliga la fasaxayo xilliga lasoo noqonayo xilliga maxaa la yidhaahdaa waxyaalaha laga samaynayo dugsiga oo dhan wuxuu haystaa isagu inuu yahay mid u madax bannaan oo keligii u madax bannaan inuu yahay ayuu haystaa laakiin qadiyaddu waxay ka dhexaysaa waalidka iyo mucalimiinta ayay ka dhexaysaa khaalibka markii la fiiriyo waalidkuna ma jecla in dugsiyada la fasaxo ma jecla waxaa iska wata hawsha oo dadka kuwa maxaa la yidhaahdaa kaga xoog batay mucalimiinta mooyaane laakiin aqlabka waalidiinta markii la fiiriyo julluhum waxay jecel yihiin inaan la fasixin bay jecel yihiin curfigii caadiga ahaa ee soomaalidu ay lahaan jirtayna wuxuu ahaan jiray inaan la fasixin ardayda ilaa qur-aanka ay dhammeeyaan inaan la fasixin marka fasax ma jiri jirinba jimcayaashaas iyo khamiista gelinka dambe iyo waxa la mid a ayuunbuu fasaxu ahaan jiray muddo koobana lagu ballamana way jiri jirtay kadibna ilmuhu qur-aanka saasuu ku dhamayn jiray qultu waxaan ku dhahay marka waa sax maxamed taxanuba oranaya aabbaan weydiiyu leeyahay wamahda sabiyu lilmucalim mucalimku wamahda sabiyu lilmucalim sabiga iyo ardaygu wuxuu u soo hadiyeeyey mucalimka aw cataahu shay-an ama shay uu siiyo faya'danu lahu calaa daalika kadibna sidaa ku fasaxo ma bannaan tahay macnaa maxay tahay haddii matala ardaygu hadiyad u keeno ama shay uu siiyo uu idhaahdo macalin hadiyaddan qaado maanta fasax inuu macalinku sidaa ku fasaxo ma u bannaanta mise uma bannaana fa qaala wuxuu ihi laa ma u bannaana inama alidnu fasaxu waxay ilmuhu ku helaanuun fi lkhatmi markay qur-aanka ay khatimaan alyowma wanaxwa maalin iyo wax la mid a wa fil acyaadi iyo maalimaha ciidaha ayinbay fasaxa ay leeyihin macnaha maalimaha ciidaha iyo maalintuu ilmuhu qur-aanka dhammeeyo oo kale maalimahaas macalinka ayaa maamulaya maxay fasaxooda laakiin maalimahaasna maxay tahay waa maalimo kooban weeyaan isagaaba sheekhu raxmatullaahi calayhi inoo sheegi doono tirada la fasaxayo inoo sheegi doono ciidaha labada ciidoodba qultu waxaan idhi ma hada sabiyu ka waran waxa sabigu uu soo hadiyeeyo lilmucalimi mucalimka aw actaahu shay-an ama shay uu ku siiyo oo faya'danu lahu calaa daalika kadibna markaa mucalimkii ardaygii sidaa ku fasaxo bal ka waran faqaala wuxuu ihi laa arrintaas macnaa ma banaana inama alidnu fi lkhatmi markuu qur-aanka dhammeeya ayuu ilmu fasax helaya maxaanu helayaa alyowma wanaxwa maalin wax la mid ah oo fil cayaadi ciidahana wuu fasax qaadan karaa oo waa la fasaxi karaa amaa fii gayri daalika waxaan khatmina ku soo aroorin ciidna aanay keensanin falaa yajuusu lahu macalinka uma bannaana inuu ilmaha fasaxo ilaa biidni alaabbaa inay aabbayaashu idmaan oo isla ogolaadaan mooyaane qaala wuxuu yidhi markaas saxnuun oo warka sii wata wa min haahuna meeshan ayay si qaadad u dhacday shahaadatu akhar almucallimiin mucallimiinta intooda badan markhaatigooda saasaan loo qabanin maxaa yeelay li'annahum iyagu hayru mu'addiina waa qaar aan gudanin limaa yajibu calayhim wixii ku waajibay ilaa man casama allah qof ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ilaaliyey mooyaane macnaa wuxuu leeyay sheekhu waxay fuqarada qaar odhan jireen mucalimiinta dugsiyada qur-aanka haysta markhaati ma galaan ay odhan jireen maxaanay markhaati u galahaynin waxaanay markhaati u galahaynin waajibkii loo diray ee qur-aan ka saarna ayadeecanba oo filaata ka saac waxay wadaan maxay iska daba wareejin ayay wadaan marka ninkii shaygii ugu cuslaa lagu aaminay ee waajibkiisii ka soo bixi waayey hadha wuxuu noqonaya inaan markhaati gelin ayuu noqonayaa marka wuxuu sheekhu macnaa tilmaamaya maxay tahay in mucalimiinta sidan ay hadda yihiin ay badankooda iska ahaan jireen weligoodba oo macalinkii aawe fasax buu iska aaday macalinkii aawe meel heblaaya u safaray oyuu u sheegay cidna uma sheegin ardaydun buu dhahay beri fasax baa tihiin ama toddoba beri fasax baa tihiin oo maqnaanaya waalidkiina looma sheeginoo lagama idan qaadanin arrimaha noocaasi markaa waa ta keensanaysa in markhaatigooda aan la qabanin qaala wuxuu yihi markaa saxnuun umin haahuna meeshan macnaha mucalimiintan idan la-aanta iska fasaxasa ardayda ayay saqadad ku dhacday shahaadatu akhar almucalimiin mucalimiinta intooda badan maragoodii markhaatigooda aan lagu qabanin liannahu maxaa yeelay hayru mu'addiina waa qaaraan gudanayn lima yajibu calayhim wixii ku waajibay ilaa man casama allah qaala lii halka masalo kale ay ku sheegayaan masalada kale ku sheegay waxa weeyaan markii la leeyahay mucalimku ardayda ma fasixi karo ilaa inay waalidku la og yihiin mooyaane waa goorma waa marka mucalimku uu bil walba wax go-aan u qaadanayo weeyaan wax go-aan uu qaadanayo laakiin ka waran haddii mucalimku dugsiga iska fadhiyo ilmahana qur-aanka uu baro kii wax u keenana uu arko kii waxba aan u keeninna uu iska qur-aanka isaga dhigo isagu ma ka duwanaanayaa mucalimka shuruudda meesha ku fadhiya maka duwanaanaya uu ka duwanaanaya isagu wuxuu ka duwanaanaya waxa weeyaan dee waalidkaani waxay awoodi karaan hadhow in waxba keenin ba awoodi kara mana waxba keenin ay awoodi kara oo lacagaa laga qaadin ba awoodi karaan laakiin ninkan isaga shuruudda meesha ku fadhiya hadhow markii bishii dhammaata muxuu rabaa lacagtiisii ayuu rabaa ilmihiina waxaa laga yaaba bishan dhexdeeda shan beri toddoba beri lix beri inuu iska fasaxay xisaabtiina odhan maaya hadhow waalidow lixdii beri wixii kaga soo beegmayey ka gooso oran maayo xisaab dhammaystiran buu rabaa macallinku maadaama markaa bishiisii oo dhammaystiran uu rabo dee waa in waalidkana waajibkii uu lahaa oo dhammaystirane la siiyo weeyaan qaala lii wuxuu igu yidhi sheekhu saxnuun haadaakaas markan macnaha macallinkaana fasixi karin waxa weeyaan idaa kaana almucallimu markuu mucallimku yahay yucallimu mid wax ku bara ardayda biajrin macluumin ajar go-an oo la yaqaano kulla shahrin bil walba aw kulla sanatin ama sanad walba macnaha sanad baa lagu kala qaataa sanadka waxa lagu kala qaadanaya xoolo go-an buu qaataa haddii bil lagu kala qaatana xoolo go-an buu qaataa markay noocaas ay tahay ardayda lama fasixi karo waalidka oon ogolayn waama in kaana hadduu yihi macalimku calaa gayri shardin shardi la-aan mid ku shaqeeya oo famaa cutiya wixii la siiyo qabiila aqbala wamaa lam yucta waxaan waxba la siinina lam yas'al shay-an waxba aan cid weydiinin falahu waxa u bannaan macalinkaas an yafcala inuu sameeyo maa shaaa wuxuu doon inuu sameeyo waa goormo laakiin waa idaa kaana markay yihiin awliyaau sibyaani sibyaanta iyo caruurta awliyadoodu markay yihiin yaclamuuna qaar og tadyiicahu inuu mararka qaarkood ilmaha dayacayo laakiin isaga laftiisu hadduu hoosaasiyo oo isaga dhigo nin wixii ay siiyaanna ka qaadanaya haddii waxba siin waayaanna waxba aan weydiisanahaynin laakiin haddana hadhow ilmihii dayacayo oo waalidkuuna ay ogaanayaan ilmihii duurka kale hadhow la ogaanayo iyada lafteedu waa xaaraan weeyaan fa in shaawu hadday doonaan marka maadaama og yihiin in mararka qaarkood iska tegi karo fa in shaawu hadday doonaan actahu calaa daalika isagoo sidaasa ay wax ku siinayaan wainshaaw hadday doonaanna lam yuctuu ma siinayaan macnaa hadhow haddii la isqabsado oo la yidhaahdo lacagtii ka waran qarashkii bisha ka waran haddii la yidhaahdo dee macalinka awalba bil shardumay ahayn in la siiyo iyo inaan la siin maxay ahayd isku mid ayay u ahayd hadhow markaa waalidku waxyaalaha uu hadhow samayn kara waxaa ka mid a dee wixii bishiina wuu siin karaa waanu iska deysan karaa limaada marka horeba shardi may ahayn maadaama ma shardi ku fadhinin ninkan inuu fasax sameeyo aanu waalidku la ogeyn ay banaanan sarkaas laakiin hadda macalimiinta joogta markii la fiiriyo kullihum waxay ku shaqeeyaan kullihum waxay ku shaqeeyaan waxa weeyaan wax laysku ogyahay iyo garaam go-an oo laysku ogyahay ay ku shaqeeyaan waama in kaana hadduu yahay macalimku calaa gayri shardin mid shardilaan ku shaqeeyo oo famaa cutiya wixii la siiyo qabiil aqbala wamaa lam yucta waxaan la siinin haddaa waxba la siininna lam yas'al shay-an aan waalidka waxba weydiinin falahu qofka waxa u bannaan an yafcala inuu sameeyo maa shaaa wuxuu doono inuu sameeya u bannaan tahay waa goorma waa idaa kaana markay yihiin awliyaau sibyaani caruurta dadka mas-uulka ah yaclamuuna qaar og tadyiicahu inuu dayacayo mararka qaarkood ilmaha fa in shaau marka hadday doonaanuu dayaco acdawhu way ku siin calaa daalika arrintaas ku siin doona wain shaau hadday doonaanna lam yucduuhu ku siin maayaan waay insha allahu tabaaraka watacaala intaas aynu maanta ku dayno subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk